إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo beelaha mudulood ee dega gobolka ayaa wadatashi ka yeeshay hadallo ka soo baxayay xasan sheekh iyadoo beeluhu isku dhaarsadeen inay la dagaalami doonaan ciidan kasta oo kusoo xadgudba deegaanadooda mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay haddii dagaalada hadda socda looga adkaado inay sugayaan wixii ka dhacay afghanistaan islamarkaana darfaha qabsan doonaan diyaaradaha qarax ay ku dhinteen saraakiil etoobiyaan iyo liyu boolis iskugu jira ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bakool iyadoo sidoo kale ay weeraro ka dhaceen duleedka magaalada muqdisho hooyada dhashay farxaan qaroole ayaa habaartay xasan sheekh iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka hadashay meelaha ay ka baxeen ciidamadii ku soo duulay deegaanada ka tirsan wilaayadaas ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa fatwooday in uu jihaad fii sabiililaahi isku beddelay dagaalkii ay etoobiya iyo amisom ka bilaabeen waddanka u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo beelaha mudulood ee dega gobolka ayaa wadatashi ka yeeshay hadal ka soo baxayay xasan sheekh iyadoo beeluhu isku dhaarsadeen inay la dagaalami doonaan ciidan kasta oo kusoo xadgudba deegaanadooda cabdifataax maxamed qaasim ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulamo xasaasi ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka dhacayeen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kulamada ayaa waxay u dhexeeyeen wilaayada iyo beelaha mudulood ee dega ee gobolka in badan oo ka mid ah ee qabaa'ilka iyo wilaayadu waa ay kulmeen qaar kaleetana waa ay dhiban yihiin oo waa loo madalsan yahay waana kulamo ee wadatashi ah oo qabsoomidooduba ay ka yimaadeen labada geesood ee kulmaya oo kale ah maamulka iyo wilaayada wax laga shirayahayna waxa weeyaan hadallo uu dhowr jeer ku dhawaaqayay xasan sheekh oo ahaa in kadib markii dowladiisu ay taag daraysay ciidamadii shisheeyana ay dhufaysyada ku urureen ay isku daydo in qabaa'il iyo rabshado wax noocaasa ay samayso oo waa tii uu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ku kicinaynaa qabaa'il hadba inta ay inoo suura gasho inkastoo wax la taaban karayo oo mug leh aanay u suuragelin haddana qabaa'ilka gobolka iyo wilaayadu waxay go-aan adag ka qaateen hadalladaasi xasan sheekh iyo iskuday walba oo uu sameeyo meelaha ay kulamada waaweyn ka dhaceen waxaa ka mid ah ruunirgood oo kale saad la socoto ruunirgood waxaa dega qabiilka daa-uud odayaasha beesha daa-uud iyo dadka ay talada ka go-do ee beesha dhammaantood waxay wacad ku mareen in ay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan ciidamada dowladda federaalka iyo ciidan walba oo isku daya in uu carqaladeeyo gobolka shabeellaha dhexe meeshay doontaba waxaana ay soo bandhigeen ciidamo beeshu ay leedahay oo hubaysan sidoo kale kulanka la mida ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka nuur dugle oo isna ka mida wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe deegaankaasi oo ay degto beesha kabaalle waxaa ka dhacay kulan waqti badan qaatay iyadoo ugu dambeyntii beesha iyo hogaankeedu ay wada qaateen in ay si gaar ula dagaalamaan qorsho walba oo iskuday ah oo uu sameeyo xasan ee sheekh maxamuud iyo ciidamada ee shisheeyaha waxaana wadatashigaasi iyo heshiiskaasi ee qayb ka ahaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kulan kale oo xasaasi ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaan xeebeedka la yidhaahdo qaahiro beesha degta deegaankaasi iyo maxaa siciid iyo xasan geedi waa beesha la yidhaahdo cabdulle galmaax waxgaradku beesha waxay sheegeen inay beri ka yihiin wax walba oo shisheeyaha ay wadaan iyo xasan sheekh markii horena ay beri ka ahaayeen haddana waxayba sheegeen in xasan sheekh uu doonayo in uu ummadda ka carqaladeeyo amniga nabadgelyada horumarka barwaaqada ganacsiga xoolo dhaqashada sidaa darteed waxay tilmaameen in ay aaminsan yihiin in dagaal lala galo xasan sheekh uu yahay xilligan mid waajib ah waxaana ay sheegeen in ciidamadooda ee gaarka ah ee kabeel ahaan ay diyaar yihiin hubkooda uu u diyaarsan yahay islamarkaana ay iska dhicinayaan waxaa kaloo kulan isna muhiim ah uu ka dhacay deegaanka caanka ah ee masaajid cali gaduud cali gaduud waxaa degta beesha warsangeli waxaa halkaasi isugu yimid odayaal dhaqameedyo abwaano iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa odayaasha aada uga dhex muuqday nabadoonka warsangeli nabadoon cabdulaahi xasan caraay oo uu garabka u surnaa qorigiisa aakaha ah beesha warsangeli waxay deegaanka caligaduud bulshada ugu soo bandhigtay ciidamo hubaysan oo beeshu ay leedahay waxaana ay sheegtay in iskuday walba oo xasan sheekh uu sameeyo ay diyaar u yihiin in ay la dagaalamaan beeshuna ay beri ka tahay qorshe walba oo shisheeyaha iyo dowladda federaalku ay keenaan weliba beeshu waxay tilmaantay in ay meeshay joogaan ay ugu tegayaan dowladda federaalka sidoo kale kulan muhiim ah ayaa isna waxa uu ka dhacay alkowthar oo ka mid a deegaanada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe alkowthar waxaa degta beesha ciise rati kulankaasi oo dhex maray wilaayada islaamiga ah iyo beesha waxay ugu dambayntii beesha dhinaceeda ay wacad ku martay inay difaacdaan cirdigooda diintooda naftooda iyo maalkooda xasan sheekh iyo wax walba iskuday ah oo uu sameeyana ay dagaal adag kala hortegi doonaan waxay deegaankooda kusoo bandhigeen ciidamo hubaysan oo si gaar ah ay sheegeen inay ula dagaalamayaan shisheeyaha iyo cid walba oo soo raacda waxaa kale oo jira beelo fara badan oo beelaha mudulood ah iyo wilaayada oo xilliganba kulamo ay u soconayaan kulamo xasaasi ah beelaha waxay aaminsan yihiin shabeellaha dhexe gaar ahaan beelaha abgaal in ay haystaan amni lagu helay kudhaqanka shareecada islaamka inuu meesha ka baxay dagaalkii qabiilka inay meesha ka baxday isbaaradii faraha badneed ee jufo walba u tiilay dilkii faraha badnaa dhacii kufsigii boobkii waxaasoo dhan taabadelkeedana la helay waxbarasho ammaan walaaltinimo daris wanaag marka intaas oo wanaag ah waxay sheegeen inaysan diyaar u ahayn inay ku bedeshaan mashruuc yar oo xasan sheekh uu ka soo qaatay reer galbeedka waxaana isku dhaarsanayaan beelaha mudulood ee shabeellaha dhexeedega inay dagaal adag kala hortagaan xasan sheekh iyo wax walbo iskuday ah oo uu sameeyo hadduu allaha uu dilhi doonana habeenada soo socda laga bilaabo caawa ayaan deegaan deegaan dhegaystayaasha ugu soo gudbin doonaa hadaladii iyo khudbooyinkii ee odayaasha dhaqanka ee beelaha iyo wilaayadu ay jeediyeen waxaana ku lamaanan xataa sawiradii ee goobta aanu ka soo qaadnay si aan dadweynaha ugu soo bandhigno shacuurka ciidamada beelaha ay soo bandhigeen iyo muuqaalka guud ee odayaasha beelaha mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay haddii dagaalada hadda socda looga adkaado inay sugayaan wixii ka dhacay afghanistan islamarkaana darfaha qabsan doonaan diyaaradaha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa isagoo maraykanka kula hadlayay dad soomaali ah waxauu welwel ka muujiyey in lagu soo afjaro dagaalada hadda socda wuxuu dadka ugu baaqay inay taageeraan dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye wuxuu sheegay haddii markan laga adkaado inay ku dhici doonaan wixii ku dhacay xukuumaddii maqaarsaarka ahayd ee kaabul hadda waa ogahay dad badan shaabakii ka baqaaya waxay isleeyihin xamar ha tegaysiin haddaa wax ka sheegtiin nimankii waa in helaayaan hadday naga adkaadaan annagaa diyaaradaa sidii kaabuul diyaaraddii maaragtay oo saas la isugu dilahay ya oo madaxweynihii afghanistaan oo hal subax soo cararay masiirkaasaa la suga hadday adkaadaan isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu yidhi dagaalka socdo waa dagaal wixii la dhihi jiray macrakal faasila waa kala bax hadday adkaadaanna dalka ayaa uu haraya sidii daalibaani kaabuul qabsanayaan qarax ay ku dhinteen saraakiil etoobiyaan iyo liubolis iskugu jira ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bokool iyadoo sidoo kale weeraro ay ka dhaceen duleedka magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa warkaas inoo faahfaahinaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro toosa iyo qaraxyo ka fuliyey gobolada bokool iyo shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka bokool rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus la beegsaday ciidamo isugu jiray xabashida ethoobiya iyo kuwa luyu boolis ee ka hoos shaqeeya etoobiyaanka qaraxan ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada yeed iyo baarey waxaana khasaare isugu jira dhimasho iyo mid dhaawac soo gaaray ciidamadii lala beegsaday inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhintay saddex sargaal oo laba ka mida ay saraakiil etoobiyaana yihiin halka midka kalena uu ahaa taliya ku-xogeenkii xerada liyu booliska ee deegaanka yeed waxaa sidoo kale dhaawac soo gaaray laba sargaal oo etoobiyaan ah dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid a gobolkaas dagaal culus ayaa lagu qaaday ciidamada ugandheeska ee ku sugan deegaanka arbacow ee duleedka ceelasha biyaha isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen deegaanada calamada iyo lafoole hooyada dhashay farxaan qaroole ayaa habaartay xasan sheekh iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka hooyadan oo codkeeda aada loogu baahiyey baraha internetka ayaa aaminsan in wiilkeeda baylah laga dhigay iyadoo eedda dusha kaga tuurtay xasan sheekh iyo taliyaasha kale waxayna si gaar ah u habaartay xasan sheekh ilaahow xasan sheeqow ku cadaab ilaahow xasan sheeqow dhulka kula go ilaahow xasan sheeqow dhulka kula go ilaahayow ilaahow xasan sheeqow dhulka kula go xasan sheeqow dhulka kula go xasan sheeqow xaniyaha lagaa saar xasan sheeqow adiyo carruurtaada laydin wada xabaal xasan sheeq iyo mahadsanad yayna daalaan ilaawa ma maanta intay farxaan qaraana la dilay baad inaalila waynaa ilaahay raajicuun soo qoraysaan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka hadashay meelaha ay ka baxeen ciidamadii kusoo duulay deegaanada ka tirsan wilaayadaas maxamed daahir calasow ayaa ka waramaya waxaa maanta degan magaalada muqukuri ee gobolka hiiraan oo shalay ay isaga carareen ciidamada duulaanka ahaa ee taageerada ka helayay maraykanka dadkii magaalada ka barakacay ayaa dib ugu soo laabtay magaalada sheekh guuleed abuunabhaan waariga hiiraan oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa ka warbixiyey meelaha ilaa iyo haatan ay baneeyeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo lagu maamulayo shareecada islaamka wallaahi aad bay u badan yihiin degmooyinka horta ugu culculus meelaha ama deegaanada ugu culculus ee horeyna waa u sheegnay ee haddana in ka mid ah waa xusay waxaa ugu weyn degmada moqokori waxaa ka mid ah booco waxaa ka mid ah tardo waxaa ka mid ah nuurfanax ceel la helay baa ka mid ah waxaa ka mid ah deegaanka loo yaqaano dhagaxyo xoor waxaa ka mid ah deegaanka cabdi cagweyn waxaa ka mid ah sida oo kale jicibow barituulada loo yaqaan waxaa ka mid ah beere yabaal waxaa ka mid ah meelahay banneeyeen abuurrey waxaa ka mid ah sooman waxaa ka mid ah sida oo kale deegaanada ay banneeyeen kooxle gumare waxaa ka mid ah xagaray banneeyeen xawo gadiid bay banneeyeen sheeguuleed abuunabhaan ayaa dhinaca kale ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay geysteen maleeshiyaadka muddada kooban ay ku sugnaayeen meelaha ay ka baxeen ma qarsoona dhibaatooyinka cadowga ay geysteen dadka muslimiinta oo deegaanka joogana way og yihiin maadaama xiriirku sahlan yahay dad badan oo dadka muslimiinta ka mid ah ama jooga soomaaliya ama ka baxsanna xogogal bay u yihiin dhibaatooyin waaweyn bay ka geysteen naf iyo maal intuba waa leeyihiin waxaana ugu muhiimsan ama ugu dardaran deegaanada ay aadka u dhibeen moqokori iyo booco baa ugu dardaran dadkaasu waxba looma reebin khaasatan booco wax maala kuma harin aad bay dadkii u dhaceen waxba uma yaaliin guryahoodii waa gubeen waxaa la dhihi karaa waa meel bilow hadda ah bay ku dhowdhowdahay xagga moqokori oo kale waxaa aad dhibaatadaay u geysteen ugu badnaa nafta biniaadamka waxa ay geysteen oo ah in dadna ay dileen dadna ay dhaawaceen si guudna waxaa la dhihi karaa dhulka oo dhan waxay ka geysteen fasaad dhibaato kasta oo dhacda waxaa wax lagu farxa ah in raayada tawxiidka ay haatan ka babanayso dhulka ay ka baxeen ciidamada huwanta ugu dambayntii waariga hiiraan bulshada ku nool dhulka xurta ah ayuu u diray fariintan cadowga ilaahay subxaanahu watacaala ahna cadowga dadka muslimiinta ah waxaan leeyahay marna hortaa ku kadsoomina ciddii hadda ilaahay uu ku sharfay in ay ka mithli moqokori dadka ku nool oo kale iyo dhammaan deegaanada aan soo sheegay hadda aan xusuusnay dadka ku nool sharafta iyo adkaysiga iyo muxuu ahaa ay u muujiyeen cadowga oo aysan wax kaalmo ah iyo wax taageero ah iyo wax soo dhoweyna iyo wax farxada midna aysan u muujin oo ay ku adkaysteen iimaankoodii iyo diintoodii waa ugu mahad celinaynaa marka hore niyada wanaajiya diintiinnana ku sugnaada wixii idinku dhacayna ilaahay subxaana wa tacaala kaga ajar weydiista ama kaga ajar xisaabsada badiil fiicanna waa idiin weydiinaynaa ilaahayna kulligan waxaan leenahay habaad iyo sugnaan hana siiyo si kastaba ha aatee ciidamada macuusleyda iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku jabay dagaallo dhowaan ka dhacay gobolka hiiraan si gaar ah duleedka magaalada muqhukuri dagaalkaasi oo sabab u noqday in argagax iyo kala shaki uu soo kala dhex galo madaxweynta horjoogayaasha ah ee abaabulayay ciidanka kala firxaday halka warkaas aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa fatwooday inuu jihaad fii sabiililaahi isku bedelay dagaalkii ay etoobiya iyo amisom ka bilaabeen waddanka waa qormo uu qoray aqoon-yahan qurbajoog ah islamarkaana uu ka diyaariyey khudbo uu dhowaan jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre waxaana qormada oo sideedii ah mar kale inoo akhrinaya cabdifataax maxamed qaasim sannadkii laba kun iyo shantii dowladda maraykanka ayaa waxay magaalada muqdisho ka samaysatay ururkii la dagaalanka argagixisada oo dadkuna ay u yaqaaneen ashahaadala dirirka markii la jebiyey kadibna waxay dalka usoo dirtay ciidamo etoobiyaan ah oo qabsaday ilaa caasimadda mar kale kolkii uu muuqday jabkii xabashida waxay soo dirtay amisom oo dhowaan loo bedelay atmis maraykanka naf ahaantiisa marnaba kama marnayn dagaalka hadday tahay mid dhulka ah cirka iyo mid dhaqaale isagoona dalka ku leh saldhigyo milatari dagaalkaasi isaga ah oo magaciisu yahay la dagaalanka argagixisada ayaa hadba shaar loo gelinayay magacana laga bedelayay kadib markii uu fashilmay oo gaaladu wax dhaqaajin kari waayeen wadaadadoodii ay mushaarka siinayeen ku guuldarraysteen inay bulshada ka dhaadhiciyaan in duulaanka gaaladu yahay mid alle ka raali yahay sida kii bedar oo kale dhowaan xasan sheekh oo ka khudbeynayay dalka maraykanka ayaa si cad u sheegay in qorshaha dagaal ee ay hadda wadaan uu yahay mid ka yimid xukuumadda washington sababtuna uu ku tilmaamay in dowladiisa gacan kurimiska ihi la iman weysay istaraatiijiyad rasmi ah oo lagula dagaalami karayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ay sidaa tahay ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay hadalka khilaafsan ku nuuxnuuxsaday ra-iisul wasaare xamse cabdi barre isaga oo sida in uu faqiih caalim ah yahay fatwooday in dagaalkaasi shisheeyuhu wado yahay jihaad alla dartii ah oo jannada ay ku galayaan weli lama arag koox ku doodaysa gaalo loo dagaalamo ayaa jannada lagu galaa xataa dastuurka ay diinta ka dhigteen kuma qorna jihaad iyo in alla dartii loola dagaalamo gaalada ama dad kale inuu xamse hadalkiisa la yaab lahaa waxaa laga dheehanayaa ma jirin sida caadadooduba ahayd sacab badan oo loo tumayay intii uu khudbeynayay dadkii uu dagaalka ugu baaqayeyna waxay ahaayeen dhallinyaro loogu sheekeeyey in ciyaaraha kubadda cagta lagala hadlayo markii aan arkay hadhawaaqiisa waxaan soo xasuustay allaha u naxariisto eh hadal uu caalimkii soomaaliyeed sheekh nuur macalin cabdiraxmaan uga jawaabay duritaankooda indhala-aanta ah ee ah in mujaahidiintu khawaarij yihiin sheekhu wuxuu yidhi khawaarijtu cali bin abi daalib ayay la dagaalameen mujaahidiintuna waxay maanta diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan obama iyo waxa uu wato ee obama goormo ayuu booskii saxaabiga cali fadhiistay dabcan xilligaasi waa markii uu maraykanka maamulayay barack obama xamse ayaa u muuqda nin booskii cali bin abidaalib hadda fariisiyey sayidkooda jo baiden amaba isaga oo gaalo kaaraheeda saaran isfariisinaya xilli ay xukuumaddiisu ku dhaqmayso qaanuun ay gaaladu samaysay oo duminaya shareecada islaamka kaasoo culimmada soomaaliyeed caddeeyeen kufriyaadkiisa sida la wada ogsoon yahay waxaanan marnaba suuragal ahayn in qofna uu iska dhigo wax uusan ahayn nin gaalada u khidmeeya oo mucatab xiran garxiir ah uma suurageli karto inuu maalinna dumar la jaaso oo muusig la cayaaro maalinna markay xaaladdu ku adkaato sheegta jihaad sidoo kale waxaa arrin lagu qoslo ahayd inuu u hanjabay ganacsatada magaalada muqdisho ee ay xukuumaddiisu canshuurta xaddhaafka ahi ka qaado ciidankiisuna isbaarooyinka uga qaataan tiiyo ay usii dheer tahay turkida oo dhankooda canshuur uga qaata furdada ama dekedda muqdisho xamse miyuu hilmaamay hadalkii uu bil ka hor sheegayay ee ahaa inay guni yihiin oo ay qolalka madaxtooyadooda waardiye ka hayso gabar yugandha ka timid waxaan leeyahay nin xaalkiisu sidaa yahay uma habboona inuu hanjabo ee isaga ayaa mudan in la xoreeyo xamse waxaa hadalkaasi u weheliyey inuu dadkii hor fadhiyey ugu baaqay haddaysan wax kala awoodin inay barobagandada iyo been abuurka ku caawiyaan dowladda marka uu sidaa leeyahay aaway warbaahintii dowladda tani waxay caddeynaysaa inay dhinac walbaahi fashil ka yihiin loogana adkaaday dhanka iclaamka waa xukuumad doonaysa inay facebook ku sugto ammaanka magaalada muqdisho kuna disho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambayntii waxaan doonayaa inaan qormadan uga baxo su-aal aan weydiinayo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare waxaa lagugu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee xamse bin cabdilmudalib oo ahaa adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana ku mahadsan magacaasi lagu bixiyey waalidkii ku dhalay saxaabigaasi aad magaciisa wadato waxaa xubnaha jirkiisa qaarkood la jarjaray isaga oo raayada tawxiidka ama calanka aad jeexjeexdaan hadba gacan ku qabanaya sida ayuuna jannada ku mutay isaga oo lagu abaalmariyey garbo uu ku duulo haddaba macquul ma kula tahay inaad jannada la gasho saxaabigaas adiga oo la safan gaalo saliibiyiin ah siibayana calankii uu dhulka u diidanaa saxaabiga ee hadba gacanta uu ku qabto la jarayay warkii aad kala socoteen warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa